halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
shan boqol iyo konton beeradoo ku yaala degmada sallaxle ee somalilan ayaa ku khasaaray tacabkii ay beereen bilihii abril iyo meey ee sannadkan dalagyadaasi waxaa ku dhashay cayayaan iyo diir midhaha iyo geedaha cunaysa sallaxle waxa ay koonfur ka xigtaa magaalada hargeysa siddeetan kilomiter beeralayda deegaanka ayaa bilowgii sannadkan bilaabay tacabka beeraha iyaga oo ka faa'iidaysanaya roobka guga oo deegaankaasi si wacan uga curtay sida uu raadi ergow sheegay xaamid cabdilaahi ismaaciil guddoomiyaha iskaashatada beeralayda tacab cumar warsame nuur oo roobkii guga uu deegaankiisa si wanaagsan uga da'ay kana faa'iidaysanayey sannadkan kana faa'iidaysanayay sannadkan ayay ka khasaartay beer toddoba higtara oo uu ku tabcay yaanyo qaji bartiikh gelleyo digir dhammaan dalagyada beerta oo uu ka sugayey waxa uu ku waayay diir iyo cayayaan yaryar oo midhaha ku dhashay markay soo gi'i lahaayeen dhammaadkii bishii hore ee juun iyo bilowga bishan la horta wixii laga filaayey muu suuro gelin haddanaadeen mar kastaba ma dhacayaan ku imaka wuxun baa la beegsanaya wixii dambe haddii ala idhaaho waxaanu beerayna boqol kiiba shan iyo toddobaatan waa naga biceen qaybtii kale soo hadhay imaka waan wadna wadnaa laakin waxoogaa waan iska soo baxaya iyagoo horta tan imaka oo kale weligeedna may soo marin aye sababtu tahay waanu buufino waanu soo iibinay buufimadii laakin may dhimaan oo midhuhun bay gelaysaa hadda way soo baxaysaa haye
marka kuma dhimanayso buufimadii cayayaanka lagu dili jiray kun iyo shan boqol oo dollar ayuu geliyey qodaalka beerta iyo shaqaalaha qabanaya shaqada beerista cumar ayaa ergow sheegay in markii u horraysay ay tahay khasaare noocan oo kale ah oo soo gaadha beertiisa muddo soddon sanno ah oo uu ahaa beeraley ku tiirsan xiliya roobaadka guga iyo dayrta shan kun oo dollar ayuu ku qiyaasay lacagta uu ka sugayey dalagyada uga soo guyi lahaa laba bilood oo uu beernaa taasi oo la mid ah faa'iidada uu sannadkii hore ka goostay beertiisa waxaase rajadii uu qabay beddelay diirta iyo cayayaan kale ee ku dhashay dhirta waa aabbe toddoba iyo toban qof ku masruufa lacagta uu ka helo beerta muddo shan bilood ah oo uu u diyaargaroobaya shaqada beerta uu ku mashquulsanaa hadda waxa uu sheegay in dalagyadii lagu tabcayey aanu waxba ka haynin islamarkaana khasaare ka joogo ma lacagta aniga wax dayna kumaan soo iibsan sirka ee waxaan kusoo iibsaday inkastoo dee dayna iga gasho qodaalkeeda bar badanu daynu ahaa haddana siirka wa waxaan kasoo iibsanaya anaa soo iibsan jiray ayaan lacagta ka yaro qaadan jiray dabeetana waanu waanu ku qodnaa iyaga waanu u celcelinaa waxooda wallahi kolley dadka dadku laba qaybood bay uqaybsayeen oo qaybna way iska tala saarataa ilaahay bay tala saarataa way iska imakay sii diyaargaroobayaan qolyo laakiin in badan waxaa aan awood uhayn oo laga yaabo inaana dib ugu noqon ba lacagta ka gashay cumar tacabka beerta waxaa dayn ahaan ugu leh shirkadda dahabshiil oo uu ka soo amaahday markii roob ka curtay salaxley cabsi ayay ku abuurtay dalagyada ka baaba'ay waxaana uu ka welwelsan yahay sidii uu isaga bixin lahaa lacagta shaqaale lix ah oo ka howlgelayay beerta iyo dayn uu soo qaatay dhammaan beeralayda degmada salaxley ayaa ka siman dalagyada ka khasaaray ee diirtu ka baabiisay tacabkii ay beeran jireen sida uu raadi ergow sheegay xaamud cabdilaahi ismaaciil guddoomiyaha iskaashatada beeralayda tacab oo deegaankaasi ka shaqeeya boqol iyo konton kun oo dollar ayuu sheegay inay tacabka beeraha ka gashay iyagoo u diyaargaroobayay iibinta dalagyada ayay ka rajo dhigeen maadaama midhihii ay iibgeyn lahaayeen ay ka baaba'een
beeraha gebigooda gebigooda waxa weeye way baabiisay gebigooda weliba dadku laba qaybood bay u qaybsayeen oo qaybna dee meelo kale ayay wax kasoo galgalaan oo waxaa laga yaabaa inay awood yaro hayaan oo ay kolba buufbuufin kula daalaan iyo wax dadkii laakiin sii dan yarta ahaa iyagu waxay ku buufiyaanna inta badan may helin marka hawl badan baa kasoo gaadhay oo dadkaas aad bay ay ayaa dalig ugaba oo ay ay waxa weeye baahidoodii maka xaddaaf u tahay daahir cismaan guuleed labadii toddobaad ee u dambeeyey kama shaqaynin dhul afar hegtara oo uu ku tabcay tamaandho iyo galley kadib markii uu faraha uga qaaday diirta iyo cayayaanka baabiiye dalagyadii muddo toban maalmood ah oo uu si joogta ah sun ugula tacaalayay dalagyada uu u beeray si cayayaanku iyo diirtu uga dhintaan ayuu sheegay inaanay waxba iska beddelin oo weli khasaaruhu uu ku socdo tacabkiisa muddo afar bilood iyo maalmo ah ayuu shaqada beerta aroor kasta u kacayay laga soo bilaabo qodaalkeedii niyad jab ka soo gaadhay dalagyada u beernaa ee baaba'ay ayuu sheegay in shaqada ka joojisay isaga iyo laba nin oo ka howlgalaya beerta si maalinla ah ugana shaqaynayay labiyo toban saacadood maalintii
dee marka hore waxaanu ka faa'iidaysanaynay waxa kee soo baxa ayaanu iibin jirnay sida xabxabkoo kale ga gawaari baanu rari jiray xabuubtoo kale waanu rari jiray digirtoo kale waanu raraynay wixii aanu raraynay baa noo suura gelin de in gawaari laga raraabay ahayd saddex bilood oo jiyaalkiiyo waan waan ka shaqaynayay imanka laba bilood oo intii gugaana waa waa waa laga shaqaynayay bishii imaka ay soo gu'i lahayd haye ayaa waxa weeye ayay soo gu'i weyday shaqaalaa ku jiray shaqaalaha lacagtiisii maca waxa weeye dee nagama bixin afar boqol oo dollar ayaa daahirka ka baxday tacabka beerta ka khasaaray lacagtaas waxaa ka bixiyey walaalihii oo magaalada hargeysa isaga soo ururiyey si roobka guga uu uga faa'iidaysto tacabna u beerto qoyskiisa waxaa lagu leeyahay dee inuu ku sheegay saddex boqol oo dollar boqol ka mid a ayay ku leeyihiin laba nin oo beerta uga shaqaynayay qoys ka kooban lix qof ayuu shaqadani ku biilin jiray hadba wixii uu uga soogaa beertiisa oo ku tiirsan biyaha roobka waa khasaarihii ugu adkaa ee ka soo mara daahir beertiisa muddo toddoba sanno ah oo uu ku howlanaa tacabka beeraha sannadkii hore dalagyada uu soo gacay waxa uu ka helay laba kun iyo saddex boqol oo dollar cabdirasaaq maxamed gaboobe isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka maroodi jeex ayaa raad iyo ergow sheegay inay ka warqabaan diirta ku dhalata dalagyada isaga oo tilmaamay in xalinteeda ay ku jiraan balse aanay diirtii hore loogu arkay deegaanka oo dawooyin hore yaallay aanay waxba ka tarayn beeralayda degmada salaxley ayuu sidoo kale sheegay in cabashada uga timiday soddonkii bishan juun saddexdii bishan julaay ayuu sheegay in deegaanadaasi cabashadu ka jirto ay u direen koox khabiira oo xog ururin ku samaysa beeraha ay saamaysay iyo sida ay ugu dhalanayaan cayayaanku kolley way kala duwan baa diirtu way kala duwan tahay marka horta waxaa muhiima in la ogaado nooc ay tahay way jirtaa tu wax yeeshay tabaandhada way jirtaa oo hore waa loo hayay taas oo inta badan taa waan la socdaa xaaladdeeda talooyin fara badan taa tabaandhada waan ka siina taa tabaandhada laakiin waxa imika aan ka hadlayna waxa weeyaan dalagyadan ku taagan ee haruurkiiyo gelleyda oo inta badan lagu soo sheegayo diirtaas marka waxa weeyaan waa in horta la qiimeeyaa waana jirtaa oo dadku waqti ayna soo gaarsiiyaan waanu ka jawaabnay oo wixii aanu markaa kula talin karin waan kula talinay iminkana waxaa loo eegaya markaa bal inta uu leeyahay qiimeyntaas waxaa la eegaya bal xaalad iminka ay ku jiraan ma wax aad u badan ba ama meeldhexaad ba diirta waa noocee marka ma aha waqti habsan ma aha laakiin waxa weeyaan waqtigii ku habboonaa iminka waa loo dhaqaaqay horena waan loo soconay wixii markaa wacyigelin aan siin karin waan siinay dadka beerleyda ah nooca diirta ku dhalatay dalagyada waxa ay ka timiday dalka beeruu ee latiin america waxa ayna la socotay siir laga keenay yurub sida uu sheegay mustafe cabdiqaadir oo ah khabiir beeraha kana shaqeeya qaybta beeraha ee hay-adda arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan dalka jarmal ee jiaisad wuxuu xusay in aanay jirin dawo lagu baabi'iyo oo diirtaasi loo sameeyey ergo ayuu u sharaxay sida ugu habboon ee lagula tacaali karo diirta wuxuu cunayaa jariddii caleentii midhihii marka waxyaabuu samayn kara waxa wey tamaandhadiisa hadduu ku dhex beero kamsaro ama hadduu ku dhex beero xulbad ur bay leedahay urta inaguma diidno marka urtaasi waxay keenaysaa inay yarayso oo beeraleyda inta badan ay iska daayaan dalagan keliya beerayaane dalaga isku dhafan inay beeraan oo kamsaradii iyo tamaandhadii iyo barbaroonigii wax badan inay isku beeraan oo ay tahay wax dakhligiisa kordhinaysa baa waxyaaba inta badan aan kula talina halkii uu dalag keliyaoo hal mar ka ba'a ama ka baaba'a uu ku tiirsanaan lahaa inta badan kadib geedahaan kuu sheegayo in tamaandhada lagu dhex beeraa waa nooc halka ka mid a inkastaanay boqolkiiba boqol ahayn ilaa boqolkiiba shan iyo soddon baa daraasad la sameeyey ay sheegaysaa inay tahay in geedaha haddii ama xulbad ama kamsaro lagu dhex beera uu yaraanayo oo hareeraha ama dhexda lagaga beero beertii tamaandhada waxaa kaloo jira markaa dabinno la isticmaalo dabinnadaasoo markaa ur leh ama urtii dadiga leh kadibna wixii labahaayoo dhan la dabayo oo meesha daraasad ay hay-adda ji a isar samaysay bishii afraad ee sannadkan ayay ku ogaadeen in diirtaasi ay beeralay saamayn ku yeelatay dalagyadii ay beeri lahaayeen waxa ay sheegeen in ay u qaybinayaan beeralayda qalab ay kaga hortagaan beeralayda degmada salaxley ayaa ka cabsi qaba in xaalado nololeed oo adag ay galaan maadaama ay baabi'een beerihii ay kala soo baxayeen calafka iyo nolol maalmeedka noloshooda ku tiirsanayd ilyaas cabdicali radio ergo hargeysa
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
Thank you.